bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbi ajmaciin atufayl bni camr addowsi waxaan ku jirnaa kitaabkii xayaat saxaaba suwar min xayaati saxaaba saxaabiga maanta aan qaadanayno waxaa weeye atufayl ibn camr addowsi allaahuma allahayow ijcal u yeel lahu isaga aayatan calaamad oo tuciinuhu ku caawinaysa oo gacan ku siinaysa calaa maa yanwi waxa uu damacsan yahay ama uu niyeysan yahay oo min alkhayri khayr ah waa min ducaai rasuuli sala allahu calayhi wasalam lahu ducooyinkuu rasuulku ugu duceeyey tufayl ibni camr dowsi ayay ka mid tahay ka daali mayno inaan ku celcelinno ujeeddada laga leeyahay in taariikh nololeedkii asxaabta nabiga sala allahu calayhi wasalama la baro muslimiinta gaar ahaan dhalinyarada ujeeddada laga leeyahay waxa weeye in loo sameeyo dad ay ku daydaan atufayl ibni camr ninka la yidhaha addowsi sayidun wuxuu ahaa nin madaxa sayidu qabiilati dows qabiil dows la yidhaahdo oo yeman ree yeman ah odaygooda ayuu ahaa fil jaahiliyati islaamka ka hor wa shariifun nin sharaf leh ayuu ahaa oo min ashraafi alcarabi carabta oo dhan dadkeeda sharafta leh almarmuuqiina ee kor loo eego dadka muuqda ee bulshada ka dhex muuqda ee kor loo eega ayuu ahaa marmuuqu kuwaas weeye waxaa kaluu ahaa waa waaxidun mid oo min asxaabi almuru'aati dadkii sharafta lahaa almacduudiina ee farakutiriska ahaa wuxuu ahaa nin aada iyo aada deeqsi u ah laa tanzilu lahu laa tanzilu lama lagama dhigi jirin ama lagama dejin jirin lahu isaga qidrun dheri canaarin dab gurigiisa dherigu dabka unbuu saaraan jiray cunto unbaa la karin ama waxbaa la cabo ayaa la karinayaa dadka martida ah iyo dadka waxaasaa la siinayaa guriga laga sooraa laa tanzilu ma degto oo dhulka lama dhigo lahu isaga qidrun dheri canaarin dab walaa yuusadu lama xidho lahu isaga baabun albaabkiisana amaama taariqin ruux soo garaacay oo yimid albaabkiisa lagama celin weligii yutcimu wuxuu cunto siin jiray aljaa'ica kuwa gaajaysan wa yu-aminu wuxuu nabadgelyo siin jiray alkhaa'ifa kuwa ka cabsanaya wa yujiiru wuxuu magangelin jiray almustajiira ka nabadgelya doonka ah wa huwa isagu ilaa daalika maca daalika isagoo sidaas ninkaa madaxda ah ee qabiilka dhan madaxu ah ee ka mid a dadka farakutiriska ee carabta ah ee sharafta lagu yaqaano wuxuu ahaa maca daalika adiibun nin suugaanyahana nin suugaanyahana ayuu ahaa wa ariibun nin caqli badanna uu ah labiibun oo caqli badan waa isku mid labadaasi wa shaacirun nin gabyo ayuu ahaa oo gabayaa ah abwaan ah murhaful xisi oo dareenkiisa uu sarreeyo wax kasta dareemaya raqiiqu shucuuri dareenkiisuna uu uu yaryahay yani maya yaryahay maaha raqiiq yacni dareenkiisu wax walba dareemaya micnehe wey xataa wax yar ayna dadka kale dareemayn ayuu dareemayaa raqiiqu sidaas wey raqiiqu shucuuri uu dareenkiisu badan yahay oo wax kasta oo xataa yar dareemaya basiirun ku xeel dheer bixulwi lbayaani suugaanta iyo hadalka hadalka kiisa macaan iyo wamurihi kiisa qadhaadhba ninka la fahmaya oo wuxuu ku ahaa ku xeel dheer oo basiir ah xayu meel ayuu basiir ku ahaa tafcalu fiihi xayu meel buu marka joogay tafcalu ay ku samayso fiihi isaga alkalimatu hadalku ficla sixri shaqada uu sixirku sameeyo oo kale ayuu hadalku isaga ku sameynayay hadalku fahmayay saa darteed hadduu qur-aan maqlo waxa weeye qur-aanka waa fahma waanu ku ta'ahura wuu ku saamooba haadara wuu ka tegay atufayl bnu camr manaasila qowmihi tolkii meeshuu deganaa ayuu ka tegay oo fii tuhaama hundaha ku yilay hundaha waa webiga iyo buuraha dhulka u dhexeeya ama webiga ama badda iyo buuraha dadka dhulka u dhexeeya ayaa la yidhaahdaa hunde buuraha korkooda dhulka ku yaalla ee simanna waxaa la yidhaahdaa hawd baa la yidhaahdaa hawd ama najdi af carabiga mutajihan isaga oo wejiga saaraya oo u ambabaxaya ilaa makata magaalada maka waraxa siraaci loolanka dhagaxshiid dhagaxshiidkiisuna daa'iratun mid wareegaysa ay tahay meeshan waxaa ku jira waxaan marar badan isku baraarujinay markaan siirada ka hadlaynay oo isticaaro ayaa ku jirta isticaaradan maxay tahay hadalkaa lagu qurxiyaa hadal aan isticaare iyo tashbiih iyo tibaaq iyo aan lahayn almuxasanaat albadiiciya waxa la yidhaahdo hadal micnala ma hadal sugaanla ma ah sugaanta marka la adeegsanaya waa in waxyaabaha la adeegsadaa waxaa lagu shabahayaa loolankii ka dhex taagnaa rasuulka sala allahu caleyhi wasalam iyo qoraysh oo rasuulkuna uu dadka dacwada gaadhsiinayay qorayshina ay ka hor imanaysay dacwadaas loolankaasa waxaa lagu shabahayaa dhagax shiidka dhagax shiidka si u wareego marka uu badarka shiidayo waraxa siraaci iyada oo dhagax shiidkii loolankuna daa'iratun mid wareegaysa ay tahay bayna arasuuli alkariimi rasuulka sharafta badan salawaatullaahi alle subxaanahu wa tacaala naxariisihiisa caleyhi korkiisa ha aatee iyo wa kufaari qurayshin iyo quraysh gaaladeedii ay wareegayso dhagaxshiidkii loolankii ka dhexeeyey kullun mid waliba yuriidu wuxuu doonayaa an yagsiba inuu soo kasbado uu soo helo linafsihi naftiisa al ansaara taageerayaal wayajtadiba inuu usoo jiito lixisbihi xisbigiisa al acwaana taageerayaal ansaar iyo taageerayaal waa isku midun fa rasuulu rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi yadcuu wuxuu u yeedhayaa lirabbihi rabbigiisa diintiisa ayuu dadka ugu yeedhayaa wa silaaxu hubka uu haystona uu ku dagaalamayaa al iimaanu yimi waa iimaan iyo walxaqu inuu xaq ku taagan yahay wa kufaaru quraysh quraysh gaaladeeduna yuqaawimuuna waxay ka hortegayaan dacwatahu rasuulka dacwadiisa bikulli silaaxin hub kastoo ay haystaan wayasuduuna waxay iska hortaagayaan annaasa dadka canhu jidka ilaahay bikulli wasiilatin wax kasta oo ay adeegsadaan oo ay haystaan wa wajada wuxuu is arkay uun atufaylu nafsahu naftiisii unbuu wax arkayoo yadkhulu daf soo yidhihoo soo dhex galay uun fii haadihi almacrakati dagaalkan kada calaa gayri uhbatin isaga oon usoo diyaargaroobin oo wayakhuudu uu tiimbaday uu tiimbanayo uun khimaaraha gudaheeda iyo dagaalkaas ee shiddadeedii iyo dhibaatadeeda min gayri qasdin isagoon arrintaa isagu usoo qastin oo markii horeba aan kusoo talagelin maxaa jira fa huwa isagu lam yaqdum lam yaqdam ma imanin oo ma soo gelin ilaa makata magaalada maka lihada alqaradi arrintan iyada ah arrintan la isku hayo inuu daraf ka noqdo umuusan imanin walaa khatara kumana soo dhicin lahu isaga maankiisa muxamedun wa qurayshun muxamed iyo quraysh muxamed sala allahu calayhi wasalam iyo quraysh iyo waxa ka dhex taagan iyo yuu raacaa iyo arrinta laga hadli maankiisa kuma soo dhicin qabla daalika markaa ka hor calaa baalin maskaxdiisa kuma soo dhicin iyo maankiisa toona wa min hunaa halkaas markay halkaa joogto kaanad waxaa aatay litufayl ibni camr addowsi maca hada siraaci loolanka isaga ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo kufaaru quraysh u dhexeeyey xikaayatun sheeka ayuu ka leeyahayoo laa tunsa aan la iloobi karin ee fal nastamic aan dhegaysanno ilayha sheekadiisa isaga aan ka dhagaysanno maxaa jira fa innaha sheekadaasi min gharaa'ibi alqisasi sheekooyinka kuwa ugu qariibsan ee lala yaaba ayay ka mid tahay xadatha waxaa sheekeeyey atufaylu tufayl ibni camre ayaa sheekeeyey qaala wuxuu yidhi isagoo arrintaa ka sheekeynaya qadimtu makata magaalada maka ayaan soo galay famaa in ra-aanii markay indhaha isaareen oo ay arkeen saadatu qurayshin famaa in ra-aanii imamayna arkin dheh famaa in ra-aanii maysan arkin oo indhaha igumayna dhufin saadatu quraysh quraysh odayaasheedii xataa aqbaluu calaya ilaa ay soo wada aadaan kulligood faraxabuu bi aada iyo aad bay isoo dhoweeyeen akrama tarxiibin soo dhoweyn tii ugu sharafta badnayd wa anzaluunii waxay dejiyeen fiihim iyaga dhexdooda acaza mansilin qof marti ah meeshii la dejin lahaa ee lagu sharfin lahaa meeshii ugu sarreysay ayay dejiyeen uma markaa kadib ijtamaca ilaya waxaa ila kulmay oo isuu ka yimid saadatuhum madaxdoodii wa kubaraa'uhum iyo odayaashoodii wa qaaluu waxay igu yidhaahdeen yaa tufaylu tufawlow innaka adigu dhab ahaantii qad qadimta waxaa timid bilaadanaa dhulkayaga ayaa timid wa haada arajulu ninkan nabiga ayay ka wadaane alladii ninkaasoo yascumu sheeganaya ama ku antacoonaya annahu nabiyun inuu nebi yahay ninkaasi qad afsada wuxuu naga fasaadiyey uu naga kharibay amrana taladayadii taladadii isku hagaagsanayd maanta mid mid haysata ma leh wa masaqa wuxuu googooyey uu kidfay shamlanaa wadajirkayagii wadajirkayagiina ma hayno wa shatata wuxuu kala firdhiyey jamaacatanaa midnimadayadii wa naxnu annaguna innamaa wax kale maahane nakhsha waxaan ka cabsanaynaa an yaxilla bika inuu kugu soo dego bika adiga iyo wa bizacaamatika madaxnimadaadii fii qowmika tolka aad madax u ahayd inuu kugu dhaco uu kugu soo dego maa qad xalla binaa wixii annaga nagu dhacay ama wax nagu waxa maanta na haysta inay idin qabsadaan berri ayaan ka cabsanaynaa ee falaa tukallim ha la hadlin alrajula ninkaas marna ha la hadlin walaa tasmacanna falaa tukallim ha la hadlin alrajula ninka walaa tasmacanna ha ka dhagaysanin minhu isaga shay-an waxba warkiisa ha dhagaysanin maxaa jira warkiisa hadaad raa haddaad dhagaysato wuu ku sixrayaa waad raacaysaaye saasay dheheen ha dhagaysanin maxaa jira fa inna lahu ninkaasi wuxuu leeyahay qowlan hadal oo ka sixri sixirkii oo kale ah kaasoo yufariqu uu ku kala geynayo bayna alwaladi wiil iyo wa abihi aabihi wiil iyo aabihi yuu ku kala geynayaa wa bayna alakhi wa akhiihi nin iyo walaalki wa bayna zawjati xaas iyo wa zawjiha ninkeedii maxaa jira midkoodna wuu islaam midnama soo islaamayo marka isma arki karayaan qaala tufayl wuxuu yihi isagoo weli arrintii ka sheekaynayay fa wallaahi baan ku dhaartee maa zaaluu nimankii igama tegin bi aniga yaqusuuna inay iga sheekeeyaan calaya yaqusuuna calaya inay aniga iga sheekeeyaan min gharaa'ibi akhbaarihi rasuulka wararkiisa lala yaabo wa yukhawifuunanii inay cabsi geliyaan calaa nafsii naftayda iyo wa qowmii tolki bicajaa'ibi afcaalihi afcaashiisa iyo falalkiisa gariibka ah een horey loo arkin ee lala yaabo ay ugu cabsi geliyaan xataa ajmactu ilaa aan ka go-aansado xataa ajmactu ilaa aan ka go-aansado amri arrintayda aan go-aan uga gaadho oo ah calaa an laa aqtariba inaanan u dhowaanin minhu nabiga inaanan u dhowaanin wa an laa ukalimahu inaanan la hadlin aw asmaca minhu shay-an aanan waxba ka dhagaysanin waxba aanan ka maqlin uun iska ilaaliyo marka go-aankaasaan gaadhay masjidkiina wuu joogaa qur-aan buu aqrinayaa qur-aankiina inaan maqla ma rabo dhagahan suuf ka soo buuxsaday buuhi walamaa markii qadowtu aan kusoo kallahay ila lmasjidi masjidkii litawaafi bilkacbati kacbada si aan u tawaafo wa tabaruki iyo si aan u barakaysto biasnaamiha kacbada sanamyadii sanamyadii gudaheeda iyo banaankeedaba yiilay allatii sanamyadaasoo kunaa kunnaa aanu ahayn naxuju ilayha naxuju kuwa iyaga usoo xajiya wa iyaaha sanamyadaas nucadimu kuwa weyneeya markaan usoo kalahay masjidkiisa aan u tawaafo xashawtu waxaan kasoo buuxiyey oon kusoo cubay fii udunaya labadayda dhagoodba waxaan kusoo cubay qutnan cudbi suuf maaha cudbi inkastoo inagu suuf iska nidhaahno cudbi ayaan kusoo guray khawfan cabsi aan ka cabsanayo daraaddeed ama awgeed min an yulaamisa inuu taabto samcii maqalkayga inuu taabto shay-un wax oo min qowli muxamedin moxamed hadalkiisa ka mid a saasaan kusoo tashaday dhagahan yaan soo furaystay buui dhagaha ayaan soo furaystay saan saan idhaahna laakin haasaatee maa intakadtu lmasjida masjidka mar maana soo gelin xataa wajadtuhu ilaa aan ka helay rasuulkii oo qaa'iman taagan oo yusallii tukanaya cinda alkacbati kacbada agteeda ku tukanaya salaatan tukasho iyo salaad oo hayra salaatina salaadihii annaga aan tukanaynay aan hayn oo ka duwan wayatacabadu cibaadaysanaya cibaadatan cibaado oo hayra cibaadatina aan ahayn cibaadooyinkayagii fa asaranii waxa ay farax geliyey oon ka helay mandarhu araggiisa wahazatnii waxa ay gilgishay cibaadatuhu cibaadadiisii wa wajadtu nafsii naftayda un baan arkay adnuu minhu anigoo usoo dhowaanaya shay-an fa shay-an in yarin yar anoo ugu soo dhowaanaya calaa gayri qasdin minii aniga oo aysan arrintaas go-aan xaggayga ka dimid ka yimid uusan ahayne xagga minallaahida uun la iga jiidayo calaa gayri qasdin minii arrin aniga aan u qastay oo anigu aan go-aansaday ma ahayn wuxunbaa i soo jiitay wuxunbaa ii jiiday xaggiisa xataa asbaxtu ilaa aan ka ahaado qariiban minhu meel isaga u dhow aan ka tago wa aba allaahu allana wuxuu diiday ilaa an yasila inuu gaadho maahane macsuufkii aan dhagaha ku cubay samcii maqalkayga bacdun wax oo mimaa yaquulu waxa uu leeyahay qur-aanku aqrinayay yaa uun suufkii dhagaha igu iga buuxay aan ku cubay intuu soo ka soo gudbay yaan maqlay buu ihi fa samictu waxaan maqlay buu ihi kalaaman hadal xasanan oo wanaag badan wa qultu linafsii nafteeda waxaan ku idhi markaas fakiladka ummuka hooyadaa ku weyday hooyadaa gablanta yaa tufaylu tufaylow innaka adigu lirajulu nin baa tahay labiibun oo caqli leh shaacirun oo abwaanah oo gabaya oo gabya wamaa yakhfaa calayka adiga ma kaa qarsoomayo wamaa yakhfaa calayka adiga kaama qarsoomayo alxasanu waxa wanaagga badan min alqabiixi waxa foosha xun ma ma kaa iskama kaa dhexgalayaan kaama qarsoomayo waad kala garanaysaa wixii wanaagsan iyo wixii xun wixii san iyo wixii xun wixii qurux badan iyo wixii fool xun nin maanta kala garanaya ayaa tahay oo mar waxaad tahay nin caaqil ah oo caqli badan dhinaca kalena waxaad tahay nin shaacir ah oo abwaan ah oo dadkaasi marka hadallada ayay dhadhansadaan hadallada ayay dhadhansadaan famaa yamnacuka maxaa kuu diidi ayaan igu yihi an tasmaca inaad maqasho bal ama aad dhegaysato min arajuli ninka maa yaquulu wuxuu leeyahay inaad ka maqasho maxaa kuu diiday fain kaana hadduu yahay alladii wixii ya-tii bihi uu la imanayo waxaan uu sheegayo haddii uu yahay xasanan wax wanaagsan qabiilta waad aqbalaysaa maxaad ku diidayda waa wax wanaagsan wain kaana hadduu yahay qabiixan waxuna taragta waa isaga tegaysaa go-aankaasaan gaadhay buuli qaala tufayl wuxuu ihi uma markaa kadib makahtu waxaan joogay masjidka ayaan ku yaan joogay xataa insarafa ilaa uu ka baxo uu ka gadoomo rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu alay slm ilaa beytii gurigiisa uga noqdo fa tabictuhu waan soo raacay waan soo bidhaan dhowrtay xataa idaa dakhala daarahu gurigiisa markii uu galay yaan dakhaltu caleyhi usoo galay faqultu waxaan idhi yaa muxamedu muxamedow inna qowmaka dhab ahaantii qoladaada qoladaadan qureysheed adigu aad ka dhalatay qad qaaluu waxay igu yidhaahdeen lii aniga canka adiga xaggaaga kadaa wa kadaa wa kadaa waxaas iyo waxaas iyo waxaasay igu dheheen oo nuxurkiisu yahay ninka aisku dhegaysanin maxaa jira haddaad dhegaysato waxa weeyaan hadalkiisu waa sixir wuxuu kuu keenayaa adiga iyo dadkaagiiba wuu idinkala dili sida annaga uuna yeelay oo kale maxaa jira annaga midnimadayadii maanta maalintu isagu waxaan sheegtaan noogu dambeysay wiil iyo aabbihi isma hayaan nin iyo walaalkii isma hayaan nin iyo naagti isma hayaan bulshadii wuu kala qaybiyey dhibaatadaas iyana adinkana idinku dhicin ee ninkaa warkiisa ha dhegaysanin ha u dhowaanin saasay idhaheen weeye micnuhu fa wallaahi baan ku dhaartee buu yidhi isagaa warkiisii watee maa barixuu igama i tegin nimankii qureysheed yukhawifuunanii inay igu cabsigeliyaan min amrika adiga arrintaada xataa intii sadadtu aan ka awday ama aan ka cubay udunii labadeeda dhagood biqutnin cudbi lianlaa asmaca qowlaka si aan hadalkaaga u maqlin uma markaa kadib aballaahu alla ayaa wuxuu diiday ilaa an yusmicanii inuu imaqashiiyo shay-an wax oo minhu waxa adiga aada leedahay ah fa wajadtuhu waxaan arkay xasanan wax wanaagsan inuu yahay ee fa acrid calaya iisoo jeedi amraka arrintaada risaaladaada nuxurkeeda iisoo jeedi saasaan ku idhi buuhi fa carada calaya wuxuu ii soo jeediyay amrahu arrintiisii wuxuu dadka ugu yeedhayo in maaragtay ilaahay keligii la caabudo asnaamtani in layska dhaafo asnaamtani inay qoryo uun yihiin oo wax alle waxay tarayaan aysan jirin waxaas oo mabaadi'da islaamka ayuu u sheegay wa qara'a lii wuxuuna ii aqriyey suurat alikhlaasi waalfalaq labadaana wuu i aqriyey fa wallaahi baan ku dhaartay maa samictu maanan maqlin weligay qowlan hadal oo axsana ka wanaag badan min qowli hadalkiisa walaa ra-aytu ma arkin amran arrin oo acdala ka cadaalad badan min amrihi arrintiisa oo islaamka wax ka cadaalad badana ma arkin cinda daalika markaa agteedaan basadtu yadii gacantayda ayaan u fidiyey lahu rasuulka sala allahu caleyhi wasalam wa shahadtu waxaan qiray an laa ilaaha ila allah alla maahana ilaah kaleoo xaq lagu caabudayo inuusan jirin wa anna muxamedan muxamedna rasuulullahi rasuulkii ilaahay inuu yahay wadakhaltu fi lislaami sidaasaan islaamkiina kusoo galay marka taas waxaa weeyaan waa qisatu islaam atufayl ibni camr qaabku kusoo islaamay wey kadibna aan sii wadno noloshiisa qaala tufayl wuxuu yihi uma markaa kadib aqamtu waxaan joogay oon ku nagaaday fii makata magaalada maka zamanan muddo muddadaas oo tacalamto aan bartay fiihi muddadaas umuura alislaami islaamka arrimihiisa aan bartay waxafidtu aan qaybay fiihi muddadaas maa tayasara wixii iis fududaaday oo min alqur'aani qur-aanana aan xafidiyey oon qaybay walamaa casamtu markii aan go-aansaday cala alcawdati ilaa qowmi inaan ku laabto qoomkaygii iyo tolkay iyo reerkaygii inaan ku laabto qultu rasuulka waxaan ku idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow innii anigu imru'un qof baan ahayo mutaacun warkiisa la yeelo fii cashiiratii aniga qoladayda warkayga way yeelaan wa ana anigu raajicun ilayhim waan u laabanayaa halkan ma sii joogaya iyagii baan ku laaban wa daacihim ila lislaami islaamkaana ugu yeedhayaah fadcu llaaha alla ii bari an yajcala lii inuu ii yeelo uu isiiyo aayatan calaamad ama amaarad ama tusaale taasoo takuunu ahaata lii aniga cawnan kaalmo ii ahaata fii maa adcuuhum waxaan ugu yeedhayo ilayhi fii maa wixii adcuu aan ugu yeedhayo anigu hum tolkay ilaahi shaygaasaan ugu yeedho islaamka ah fa qaala rasuulku wuxuu yidhi allaahuma allahayow ijcal lahu u yeel aayatan tusaale ama ama calaamad ama amaarad ilaahayow u yeel buu yidhi kadib fakhrajtu waan baxay buu yihi oo maka ayaan ka anbabaxay ilaa qowmii tolkay oo xagga yamana ayaan u anbabaxay xataa idaa kuntu markii aan haaday oon soo gaadhay fii mowdicin meel meeshaasoo mushrifin soo qooraansanaysaoo ka koraysa calaa manaasilihim meeshii ay deganaayeen tolkay meeshii ay deganaayeen iyo reerkaygii meeshii ay deganaayeen meel ka yaraha koraysa oo buur ah markaan soo gaadhay waqaca waxaa dhacay uun nuurun nuur iftiimaya fii maa beyna caynaya labadayda indhood dhexdooda labadayda indhood dhexdooda unbaa nuur ilaahi subxaana wa tacaalaa unbaa ka siraadmay waa ducadii nabiga sala allahu caleyhi wasalam u duceeyuu idhi allaahuma ajcal lahu aaya aayaddii wey oo mithla almisbaaxi nal oo kale nal ama oo kale fa qultu waxaan idhi allaahuma allahayow ijcalhu yeel nuurkan kada fii kayri wajhi meel aan wejigayga ahayn maxaa jira fa innii anigu akhshaa waxaan ka cabsanayaa an yadunnuu inay u maleeyaan annahaa nuurkani cuquubatun inay tahayba ciqaab oo waqacad dhacday fii wajhi wejigayga ku dhacday limufaaraqati diinihim markaan diintoodii ka tegay saasay dhihi doonaanoo markuu diintiisii iyo diintii awiyadii ka tegay yaa inkaar baa ku dhacdaoo wejigiibaa caddaaday bay dhahayaan sayna u dhihin ilaahu meel kale iga dhig fa taxawala wuxuu u wareegay annuuru nuurkii wuu ka wareegay wejigii fa waqaca wuxuu ku dhacay uun fii ra'si sawti karbaash aan watay ama jabbow labadaabaan idhaahnaa jabbow aan watay ama karbaash aan watay afkiisa hore unbaa siraadmay nuurkii halkaasuu tegay fa jacala annaasu dadkii waxay bilaabeen yataraa'awna inay meelfa ka bidhaansadaan daalika nuura nuurkii oo fii sawti karbaashkayga ama jabbowgayga ku sugnaa oo kal qindiili oo kale ah kal qindiili nal almucallaqi oo soo laalaada nal meel kasoo laalaada oo kale ah wa ana anigoo ahbad uu kasoo hoobanaya ama kasoo dhaadhacaya ilayhim iyaga min athaniyati karankii karankii anigoo uga soo dhaadhacaya karankii anigoo uga soo dhaadhacaya ama jiirtii karinna waad dhihi kartaa jiirna waad dhihi kartaa falamaa nasaltu markii aan soo degay oo reerkayga yimid ataanii waxaa ii yimid oo isoo dhaweeyay abi aabbahay wa kaana wuxuu ahaa shaykhan oday kabiiran oo da-weyn fa qultu waxaan ku idhi ilayka canii iga fogow wey ilayka canii iga tag iga tag oo iga fogow yaa abati aabbow iga tag maxaa jira falastu min falastu minka falastu ma ihi anigu minka adiga xaggaaga ma ihi walasta minii adiguna xaggayga ma tihid micnihii waxa weeyaan waxba isuma nihid aniga adiga maanta wax alla waxaynu isu nahay ma leh labadaas jumladoodoo falastu minka walasta minii sida ugu fiicanee af soomaaliya lagu fasiri kara waxa weye aniga adiga waxba inagama dhexeeyaan waxba isuma nihin ee idhaaf qaala wuxuu ihi odaygii walima taas maxay ku dhacday yaa bunaya wiilkaygiiow taas maxay ku dhacday qultu waxaan ku yidhi buu idhi laqad aslamtu anigu waan islaamay wa taabactu muxamedan muxamedna waan raacay marka adiguna ma raacinoo gaal baatay marka waxba isuma nihin qaala abbaahi wuxuu ihi ay bunaya wiilkaygiiow diinii aniga diintaydu diinaka diintaada waaye isku diin baan nahay marka diintaadaan aan la soo raacay faqultu waxaan ku idhi wiil marka idhab kaco waqtasil soo qubayso ama soo maydho oo waqasil wa tahir hiyaabaka maryahaagana soo maydho uma markaa kadib tacaala kaalay xataa ucallimka si aan kuu baro maa cullimtu wixii aniga la isoo baray fa dahaba wuu tegay faqtasala wuu soo maydhay ama wuu soo qubaystay wa tahara hiyaabahu maryihiisina wuu soo daahirsaday uma jaa-a wuu yimid fa caradtu calayhi lislaama islaamka ayaan usoo jeediy oon usoo bandhigay fa aslama wuu islaamay uma haddana jaa-ad zawjatii xaaskaygii baa yimid faqultu waxaan ku idhi ilayki canii iga tag ilayka canii iga fogo haysoo dhowaanin falastu minki walasti minii waxba isuma nihin laga soo bila saacadan laga bilaabo aniga adiga waxba isuma nihin wax naga dhexeeya male qaalad waxay tidhi walima arrintaasi maxay ku dhacday biabii anta wa ummii aabbahay iyo hooyadayba lagugu furaya faqultu waxaan idhi faraqa waxaa kala geeyey beynii aniga iyo wa beynaki adiga alislaamu islaamka ina kala geeyey maxaa jira faqad aslamtu anigu waan islaamay wa taabactu diina muxamadin muxamed diintiisana waan raacay qaalad waxay tidhi aniguba fa diinii aniga diintaydu diinaka diintaada weeye qultu waxaan ku idhi fadhabii kac orod oo fa tatahari isu soo daahiri oo ku soo qubayso min maai dishara sanamka share la yidhaahdo biyaha agtiisa ka burqanaya halkaas kusoo maydho wadushara dusharuhuna sanamun lidowsin waa sanam dows ay lahaan jirtayoo xowluhu hareerihiisa maa-un biyo ayaa jiray biyahaasoo yahbudu kasoo hoobanaya ama kasoo dhaadhacayo min aljabali fa qaalad waxay tidhi biabii anta wa ummi aabbaha iyo hooyadayba lagu furaya atakhshaa ma waxaad ka cabsanaysaa cala sibyati dhallaankeenna ama caruurteenna miyaa waxaad uga cabsanaysaa shay-an wax oo min dishara sanamka dishara laydhaa inuu waxna gaadhsiiyo miyaad ka cabsanoo saasaad u leedahay biyaha kusoo qabayso fa qultu waxaanu idhi tabban laka ogtay oo bacday adiga iyo welidshira adiga iyo dishraba maaragtay hoog hoog idinku dhac qulta laki waxaan ku idhi buuhi idhabii onod oo waqtasilii soo maydho hunaaka halkaa kusoo maydho baciidan can innaasi meel dadka ka fog wa ana daaminun aniguna waxaan kuu ballanqaadayaa laki adiga an laa yafcala inuusan samaynin haada alxajaru dhagaxan al asamu ee dhagahali shay-an waxba alla wuxuu samayn karo dhagaxan dhagahali ma jiro fa dahabad way tagtay fakhtasalad way soo maydhatay uma jaa-ad way timid fa caradtu calayha alislaama islaamkii ayaan u soo jeediyey ama u bandhigay fa aslamad way islaamtay uma markaa kadib qoyskaygi markuu saa u hagaagay dacawtu dowsan qabiilkii reedos baan u yeedhay yaan islaamka ugu yeedhay fa abda-uu way iga diideenoo way iga cagajiideen calaya aniga ilaa abaa hureyre maahane intii kale oo dhan way iga cagajiideen faqad kaana wuxuu ahaa asraca annaasi dadka ninka ugu dhaqsaha badan islaaman islaamka ayuu ah abi hureyra markaa abi hureyra haddii ninka la yidhaahdo tufayl ibni camr uusan islaamka wax kalaba u qabanin uu abu hureyre soo islaamiyey oo ahaa daakiradaas inoo soo xifday komayaalka kun ee xadiid waxa weeyaan intaas ayaa sharaf ugu filan wallahu subxaana wa tacala aclam